waalaikum assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulato aan wanaagsan dhegeystayaasha naga dhegeysanaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iyo daawadayaasha naga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka xiliyadan oo kale kala socotaan raadiyaha iyo tv-ga qaranka barnaamijka kulanka toddobaadka waxaynu kusoo qaadanaa dhacdooyinka toddobaadkaasi taageer hadaleentooda kuwa ugu badan ama saameynta bulshada ay ku yeesheen ayadoo barnaamijka aynu ku martiqaadna hadda mas-uuliyiinta mawduucaasi uu quseeyo toddobaadkana haddoo leedna waxaa barnaamijka martina ugu ah wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya mudane cabdiraxmaan daahir cusmaan waxaana wasiirku uu fursad kuu siin doonaa inaad soo su-aal usoo weydiiso ama aada aragti usoo gudbiso wasiir marka hore kusoo dhawo barnaamijka kulanka toddobaadka ee raadiaha tv qaranka madaxda warefaahin dadka soomaalida ku daawanayaan ku dhegeysanaya ka siisaa waxaa bilaabanaya imtixaanaadkii midaysnaa ee diyaargarowga arrintaasi wasaaradda ugu jirto
aada umahadsan tahay subax wanaagsanna dadka na dhegaysanayo ama na daawanayana waa salaamaya waa sax berito haddii ilaa yidhaahdo ay bisha may tahay labaatanka waxaa noo bilaabanayo imtixaankii natiijiga ahaa ee shahaadiga ahaa ee dugsiga sare wuxuu ka bilaabanayaa dalko idil imtixaanka waan ognahay waa khasab qof kasta oo arday ah oo xaanka uu fadhiisto saas darteed berito marka waxaa bilaabanayo waajibkaas isaga ah wuxuu ka dhacayaa dalkoo idil khaasatan kan hadda aan ka dhignay centralizedka wuxuu ka bilaabanayaa si guudna looga wada qaadayaa laga bilaabo gaalkacyo ilaa iyo kismaayo waa afar maamul goboleed iyo gobolka banaadir afartaas maamul goboleed waa galmudug hiiraan shabeelle koonfur galbeed jubbaland iyo gobolka iyo gobolka banaadir waxaana galaya labaiyo labaatan kun sideed boqol iyo afartan iyo kow arday ayaa imtixaanka u fadhiisanaysa puntland oo ayagana muddo dheer qaadaya imtixaankooda oo heer soo gaaray inay centralized ka dhigaan laakiin weli annaga aanaan isku wada keenin ayaguna berito u bilaabanaya waxaa gelaysaa tiro afar kun oo arday ah iyo wax yar
imtixaanaadkan marka midaysan la qaadayo howsha imtixaanaadka qaadisteeda wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa gacan ka siinaya
imtixaanka waxaa hogaamintiisa iska leh dejintiisa qaabayntiisa qorshayntiisa ilaalintiisa wasicidiisa daabacaadiisa saxidiisa kulli waxaa ma arkaysaa mas-uulka wasaaradda waxbarashada dabcan waxaa waaye dowladda idil weyna taageeraysaa waxaa gacan laga siinayo ciidamada qalabka sidoo kala duwan xagga nabadgelyada noo sugaayo iyo transportationka imtixaanka goobaha la geynayo iyo kasoo celintooda waxaa naga siinayo ayagana gacan daladaha waxbarashada oo imtixaanka horey usoo qaadi jiray oo ardayda inta badan boqol kiiba sagaashan ayaga iska leh waxay naga caawinayaan wixii administratively ilaa iyo heer school inay noo keenaan ardaydii numberkoodii iyo magacyadoodii iyo inay naga caawiyaan logistically inay ay howlihii ay gaaraan ilaa iyo gudihii waxaa kaloo imtixaanka macnawi ama xag funding ka qayb qaatay hay-adaha caalamiga ayagana oo qorshooyin yaroo lacag ah naga siiyey
wasiir imtixaanaadkan qaaditaankooda arday imtixaanka laga qaadayo ma jiraan shuruudo adag oo si gaara ugu xiran ardayga imtixaankan inuu u fariisto laga rabo
dabcan ha shuruudaha waa kuwo fixed ah oo qof walba oo secondary school ka baxa laga rabo waa maxay qofku waa inuu secondary schoolkii sequence u haastaa laga soo bilaabo galaaska koowaad galaaska labaad galaaska saddexaad iyo galaaska afraad secondary schoolka suuragal maaha qof asagoon soo dhiganin labadii sano ama saddexdii sano ugu horreysay inuu imtixaanku iska fadhiistaa marka shardiga ugu weyn waa kaas ayagana ayagana waxaa xaq ma arkaysaa u leeyihiin markay dhammeeyaan oo galaaska koowaad ay ka soo bilaabaan ilaa iyo galaaska afraad waxay xaq u leeyihiin in ardayga aqoontiisa la qiimeeya la diiwaangeliya la kaydiya natiijadana la ogeysiiyaa taasna xaqa u leeyihiin wax lacagaa ama dhaqaalaha oo laga rabo ardayda ma jira ardayda dhaqaala laga rabo ma jiro oo khasbaayo in ma arkaysa imtixaanka uu fadhiiso laakiin waxaan filaya waxaa jiro administrative cost wax la yidhaahdo imtixaankii waxyaabihii lagu facilitate garaynayay oo ay ka mid tahay ardayga id in loo sameeyo ay ka mid tahay lacaga yaryar oo ma arkaysaa lagu fududaynayo howlaha ay ku jirto ama nabadgelyada ama ay ku jirto transportationka logisticadii inta badan waxaa bixinayso wasaaradda hay-adaha qaarna way naga caawiyaan laakiin qayb aada u yar oo ay dadku awood u leeyihiin inay bixiyaan ayaa ardaygii laga rabaa
waxaa jirta dabcan imtixaanku wuxuu ka wada bilaabanayaa dalka oo dhan sida muuqata markaad eegto wada shaqaynta wasaaradda waxbarashada federaalka madowladda dhexeelo leedahay dowlad goboleedyada rajada aad ka qabto in qorshaha imtixaanaadka sidaad u dejiseen u fulintay beel eeg aadan ugu rajo weynahay dowlad goboleedyada waa ugu hambalyaynaya waana ku bogaadinayaa in ay si fiican noola shaqeeyaan proceska imtixaanka qeybay ka ahaayeen halkanaan uga wada tashanay imtixaanka intuusa dhammaanin ka hor qaybta iyo kaalinta weyn ay ku leeyihiin imtixaanka waa u caddaynay wayna soo dhoweeyeen xarumihii imtixaanada lagu qaadayay ayagaa halkaas ka diyaarinayo nabadgelyadii ayagaa sugaayo waxaan u diraynaa anaga kormeerayaal oo wasaaradda heerka dhexe ka tagayo oo imtixaankii geynayo oo wixii kaloo loo baahan yahay facilitation iyo reputation iyo waxaas siinayo laakiin waxyaabaha hoosoo idil ayagaa mas-uulka ilaalintii nabadgelyadii xarumihii diyaarintoodii waxaasoo idil marka si fiican ay wada shaqaynta u socotaa dowlad goboleedyada iyo wasaaradda dhexe
marka laga soo tago imtixaanaadka waxaa kaloo jira wasaaraddu ay ku hoolneed in muddo ahba qorshe lagu mideynayo manhajka waxbarashada dalka xageebu qorshahaas idin maraya
alxamdulilah dhowr maalmood ka hor waxaan daahfur u sameynay manhajka guud ee waxbarashada dalka kaasina waan ku guulaysanay waa markii ugu horeysay dhowr iyo soddon sano oo manhaj soomaaliyeed lagu sameeyey revision waana markii ugu horeysay oo lix iyo labaatan sano dowladdii dhexe ee soomaaliya markii ay dhacday nineteen ninety one kii kadib manhaj midaysan iskuullada soomaaliya lagu baaqay in lagu dhigo marka arrinta manhajka waan shaqo badanaa gashay ilaa iyo saddex sannadood ayuu soo socday waxaa la geliyey wadatashi xoog ah oo ilaa iyo dowlad goboleedyada la tegey degmooyinka gobolada dalkoo idin la tegey waxaa ka qayb galay dad kala duwan culmo ay ku jirto bahda waxbarashado kala duwan ay ku jirto bulshada rayidka ay ku jiraan haweenka ay ku jiraan si wanaagsan oo oo cilmiyeysanna waa loo dejiyey waxaan fiirinay manaahij kale bayska wuxuu ahaa manhajkii soomaalida asalka ahaa laakiin waxaan daalacanay manaahij manaahij kale oo fara badan oo ay ku jiraan kuwa ma arkaysa wadamada taariikh ahaan iyo dhaqan ahaan iyo dabeecad ahaan iyo isku dhawaansho ahaan aan xiriir ka leenahay waxaan daalacanay manaahijta wadamada dagaalada soo maray oo sidanoo kale dhibta ka soo kabsaday manaahijta ay ay haystaan marka alxamdulilah waxaan ku guulaysanay inaan helno manhaj soomaaliyeed oo midaysan oo aan rabno iskuulka waxbarashada dalka iskuuladeeda in laga laga dhaqangeliyo sanadka hadda aan ku jirno oo sanad dugsiyeedka labada kun iyo toddobiyo tobanka iyo sideed iyo tobanka
manhajku uu noqdo manhajka saxda ee dalka laga laga dhaqmaayo waaya daawada dhegeystayaal waa nagu soo biiri doontaan oo fursaddiina waan idin siinaynaa hadduu alla idno qeybihiina waad codon doontaan laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo labayo labaatan kun sideed boqol afartan iyo kow arday baa imtixaanka beri u fariisanaysay afar kun oo puntland ah marka ay soo wada baxaan waxay u baahan yihiin inay jaamacada helaan badankoodna dalka jaamacada ka dhigan doonaan haddana dalka waxaa ku yaala jaamacado tira badan markaad eegto muqdisho keliya afartan jaamacadoo ay ka badan yihiin sana qiyaastu tahay jaamacadahaas tirada badan si waxbarashadooda ay noqoto mid taya leh wasaaradda maxaa siyaasadda uga digsan
wasaaradda qorshooyin waaweyn ayaa uga degan sidii waxbarashada eh, helitaankeedana loo fududay lahaa tayadeedana kor loogu qaadi lahaa Eh, waad og tahay waxbarashada tan hoose iyo tan sareba waxay ku jirtaa gacanta dadka ahliga ama privatka ah Eh, marka waa wax wanaagsan ay sameeyeen ilaa iyo waddanka intuu eh, ku jiray eh, siyaasad siyaasadda deganaansho la-aanta ayagaa waday dowladduna ay daciif aheeday ilaa iyo weli hadda waan soo kabanaynaa Eh, laakiin wax wanaagsan way sameeyeen Eh, wadahadallo ayaa dowladda dhexe eh, wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha waxbarashada bixiyo khaasatan jaamacadaha dhex maray Eh, waxaan isku dayaynaa in kalsoonidii aan horta soo dhaweyno in ujeeddada wasaaradda iyo ujeeddada jaamacadaha isku mid tahay oo halka ujeedda ugu dambeeya uu yahay sidii eh, looga jawaabi lahaa baahida waxbarasho ee dastuurka eh, uu qabo Eh, taasoo ah in arday walba eh, ama qof walba soomaaliya uu helo waxbarasho eh, si fudud uu helaayo oo tayana leh taasi marka gacan alla gacantii eh, lagu dhiibayo annaga ujeeddadaas uba ah, muhiim u ah marka eh, waxaan kala caddayn doonaa ama aan- aan kala caddaynaynaa roolalka kala duwan ee dadka waxbarashada bixinayo iyo roolka looga baahan yahay wasaaradda waxbarashada inay ciyaarto Eh, marka siyaasad waxaan samaynaynaa ama hadda draft ah eh, waxbarasho heer hoose iyo heer sare Eh, taasna waxay qeexaysaa roolka dowladda eh, ay ka ciyaarayso waxbarashada eh, ay ku jiraan ta jaamacadaha eh, iyo roolka looga baahan yahay dadka eh, rabaan waxbarashada inay dhiibaan eh, waxa la rabo doorka la rabo inay ka qaataan marka wuu socdaa wadahadalkaas haddii laa yidhaahdo eh, waxaan eh, isla garan doonaa eh, markii aan waxaan isku raacno in aan dabaqno taasina waxay keenaysaa inay soo baxaan shuruudo iyo standards iyo roolashii kala qeexan iyo qaabkii aan u dhaqan gelin lahayn marka taasina waxay keenaysaa in tayadii ay hagaajin doonto haddii ilaa haddii ilaa yidhahdo marka ugu dambeyso waayahay waa mahadsantaha wasiir Eh, waxaan jeclahay in khadka telefoonka dhegeystayaasha ama daawadayaasha ku jira inaan markan fursadooda siiyo dhegeystaha ama daawadaha ugu horeeya ee khadka ku jira ayaan jeclahay inaan u yeedho halo asalaamu calaykum magacayaalkaa joogto magacay waa farxaan maxamed caraaye degmada wadajir muqdisho magaca
waa farxaan maxamed caraaye wadajir muqdishoa jooga aan maxamed wadajira joogtaa ee soo dhowo kusoo dhowo barnaamijka kulanka toddobaadka wasiirka waxbarashada marti ku ah ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagi lahayd Eh, waa maasanta waa dhawaa wasiirka marka hore waan salaamayaa waxaa weydin rabay laba su-aal Eh, mudane wasiir maalintaxaas markaa shaacinaysay eh, imtixaanka iyo qaabka loo qaadayo waxaa sheegtay maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir ay ka qaybgalayaan balse maada carab dhaabin am- eh, maamulka puntland marka puntland ayada ma ku jirtaa eh, maamul goboleedyada eh, imtixaanka u fadhiisanaya ardada halkaasi joogto mise eh, eh, banaadir iyo inta kale unbaa ufadhiisanayso su-aasha labaad aan weydiinayn waxay tahay waxay khusaysaa waxbarashada sare ama heerka jaamacadaha mudan wasiir waxaa ogsoon nahay in dalka sanad walba ee kumaan kun arday ay ka qalin jebiyaan jaamacadaha ayadoona wasaaradda iyo guud ahaan dowladda aysan siyaasad ugu degnayn oo shaqo la-aantana ay halkeeda kasii kordhinayso marka maxaa qorshe ah ardadaas tirada badan oo lagu kala yareyn karo oo u degsan wasaaradda waxaa ogsoon nahay dal walba wuxuu leeyahay eh, sectors oo diirada saarayo oo ardada iyo macnaha in bolos ay udejiyaan meelaha muhiimka ah dalka in laga kaabo marka qorshe noocaas ma muuqdo ardayga firi waaye jaamacadii marka uu soo dhameeyo wadankii ool shaqa raadis ay noqonayaan shaqadiina waa yar tahay marka dhi- dhibaatooyinkaas jira maxaa ugu qorshaysan wasaaradda
waa mahadsantahay farxaan wasiirku kaaga jawaabi doonaa wasiir laba qofood ilaa saddex qofood aan israacinaya si hal mar aad ugu jawaabto waqtigan ama qorman qofka kale ee ku jira halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum وعليكم السلام walaal magacayaalkaa joogto
magacii waxaa la yidhahdaa aadan ibraahim waxaa joogaa beledweyne aadan eh, beledweyna joogtaa soo dhowo kusoo dhowo barnaamijka kulanka toddobaadka wasiirka waxbarashada maxaad weydiin lahayd ra'yi ama su-aal
Eh, ra'yi iyo su-aal waxaan weydiin lahay eh, saaxiiba horta beledweynaha Eh, ardayda sida eh, xagga muqdisho oo kalenta horta imtixaanka loo qabanaya ma garata marka waxaa kaleetoo jira oo ardayda ay la kulmaayeen caqabadooyin fara badan dhankan eh, mataqaanaa eh, al-shabaab xabis waa lagu soo hanjadaa oo waxaa laleeyahay imtixaankii ma geli kartiin waxaa weeye ardaydii mataqaanaa imtixaankada ay kasoo baxayeen dawlad mataqaanaa oo damaano qaada lama helayo oo waxawaaye waxaa iska jirta horta dhankaas amniga xagga taasaa ka jirta tan kalenta ardayda haddii ay mataqaanay ay dhamaystayeen imtixaanka
waa lagu maqlayaa haddana caqabado fara badan ay la sii kulmayeen haddana
su-aashaada marka abaad caqabadaha wasiirku ka hadli doonaa laakiin su-aal hadaad qabto oo kale oo caqabadaha aan ahayn
mayu su-aal kalenta ma qaba caqabad waa mahadsantahay aadan wasiirku waa uu kaaga jawaabi doonaa qofka kale ragka ku jira halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magacaaga halkaa joogto
مقعي وعبد الله موسى وجوه مقدشو cabdullaahi muqdisho joogtaa soo dhow kusoo dhow barnaamijka kulanka toddobaadka wasiirka waxbarashada marti ku ah ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagi lahayd
ها وان سلامة وزير كمر كهراء سيدو كلا وان سلامة داد هي برنامجك ان هدي أنا أقول كلا برنامجك ان سيدا على سعنو دوان وحام جانا مقدشو كبلاون دون امتحان كي شهادي قاها oo ay maxaayatay galayaan ardayda dugsiyada sare sidaan ognahayna wasaaraddu labadii sano lasoo dhaafay waxay qaadaysay imtixaanka shahaadiga oo maxaayatay iyada iyo dalladuhu ay isla qaadayeen sidaan ognahayna waddanka waxaa ka jira dallado fara badan oo aada uta u tiro badan mararka qaarkoodna waxaa dhici karto arday aan maxaayatay heerka tacliineed asaasiga aha aan soo marin in dalladuhu ay iska soo dhexgeliyaan oy arday aan waxba soo baranin in loo fariisiiyo imtixaan shahaadi ah oo wasaaradda ay leedahay sidaasna uu shahaado ku qaato marka wasaaraddu ma moodaa in maxay atay imtixaanka in la qaado keliya aan baasha lagu la samayna in bayskana lasoo fiiriyo qofkan asaaskiisi waxaasoo dhan in lasoo fiiriyo inay tahay cabdullahi haddaan kuu su-aalay waxaad ula jeedaa ardayda dalladaha ay soo diiwaangeliyeen ay soo gudbiyeen wasaaraddu hubin ma ku leedahay aada weyn si fiican si fiican waa uu kaaga jawaabi doonaa wasiirka mudan wasiirka soo dhowo waxaa ugu horeeyey farxaan oo wadajir naga soo wacay laba su-aal buu ku weydiiyey oo mid ay ahayd in ay puntland ku jirto ee meelaha imtixaanku ka bilaabanaya brito iyo kubanaanka ardayda ah ee jaamacadaha kasoo wada baxaa sanadkiiba mar ee shaqo la-aanta ay wada qabanaysa siyaasad lagu kala yareynayo haddii wasaaradda u jirto
aada u mahadsan tahay way mahadsan yihiin dhalinyaradana soo wacay farxaan oo naga soo wacay xamar markii ugu horreysay laba su-aal uu weydiiyey mid waxaa weeyaan puntland inay qayb ka tahay imtixaanka midaysan yes puntland qayb ay ka tahay imtixaanka midaysan puntland inkastoo aan waana sheegay arartayda waan ku sheegay muddo dheer ay qaadayeen ayaga imtixaanka midaysan meesha anaga hadda sanadkii saddexaad aan sanadkan ka qaadayno marka way way naga horreeyeenba marka way ku jiraan waxaa gelayso afar kun iyo iyo dhowr arday ayaa puntland uga fadhiisanaysa imtixaanka marka anaga halkan eh, qiyaastii saddex iyo labaatan kun oo arday ay ka- ay ka fadhiisanayso Eh, marka wuu midaysan yahay imtixaanka marka saas la yidhaahdo isku maraan qaadaynaa waxyaabo yar yar ma arkaysaa eh, wuu ku kala duwan yahay of course puntland laakiin imtixaan midaysan ay qaadayeen ay muddo dheer soo qaadayeen annagana sanadkii saddexaad aan qaadayna imtixaanka midaysan laakiin haddii ilaah yidhaahdo sanadaha soo socda mid guud oo centralized ah dalkoo idil ayaan qaadaynaa jaamicadaha ha eh, jaamicadaha arrintooda waa su-aalo waaweyn ayaa ka taagan dadkoo idilna weyna weydiiyaan Eh, waxay soo saaraan eh, number arday oo aada u badan eh, oo xirfad xirfad ay xirfadooduna ay yar tahay marka dadku waxay isweydiinayaan qofkii isagoo jaamacad ka soo baxay oo waxna aan qaban karin ardaydiina ay soo produce garaynayso eh, jaamacadihii maxaa qorshe dowladda u yaala taasi waa waa qorsho waxaa u yaala dowladda eh, weyn oo waafi ah oo la rabo in wax laga qabto eh, shaqo la-aanta iyo dhaqaale xumida dalka ka jirto Eh, waad og tahay dowladda waxaa waaye priorities waxay leedahay ilaa iyo toban eh, arrimood mid ka mida waxaa waaye dhaqaalaha sidii loo horumari lahaa dhaqaalaha la horumarinayana waxaa ugu horeeya sidii shaqo loogu abuuri lahaa dhalinyarada oo boqolkiiba toddobaatan toddobaatan iyo shan lagu qiyaaso dadka soomaaliya dhalinyarada ka ah inkastoo ay ka horeysa nabadda in la sugo iyo cadaalad in, in la sameeyo Eh, waxaa kaloo ma arkaysaa ayadana eh, dowladda hadda u ah eh, ahmiyaadka ugu horeeya masuq maasuqa in lala dagaalamo waxyaabaha badan qaarkoodna laga yaaba masuq maasuqaas inuu keenayo masuq maasuqa ma aha keliya qof eh, aad lacag siiso aad wax kala iibsateen laakiin systemkii hadduu eh, masuq maasuq uu ku jiro marka wuxuu soo saaraya wax aan sax ahayn taasina waa waxa aan rabno inaan eh, ka qabanno eh, eh, shaqo markii aan xaggeena diyaar kasoo noqono aan samayno policeskii iyo shuruucdii waxaan lagu ma arkaysaa regulate garay lahaa aan kadib aan aan xaggaas aan ka saarno taas marka idan waxay ku tolan tahay qorshaha weyn oo dawladda ay leedahay oo waxaa sid lagu hagaajin lahaa wasaaradda waxbarashada dabcan ahmiyaad badanaan leenahay waxaan xoogga saaraynaa skills sidii dhalinyarada loogu samayn lahaa xirfado taasoo aan aysan ahayn muhiim mar walba ardayga inuu kasoo baxo jaamacad oo masters iyo bacular uu qaato laakiin aan rabno in ardaydii dadka dhalinyarada yaryar in aan xirfado u samayno shaqana u abuurno noloshooda si ay wax uga bedelaan dalkana horumarkiisa ay uga qayb qaataan marka taas qorshooyin ayaa yaala laakiin isla berita ama saa dambe ama sanad gudaheed inaan la arkina suuragala laakiin haddaan rabnaa inaan si xooga u maalgelino aadan ibraahim oo ninka naga soo wacay beledweyne wuxuu sheegay in caqabaad yaryar ay jiraan ardayda gobolada ay haystaan in loo diiday imtixaanka iyo waxyaabo lamid ah waa dhab caqabadahaas way iska jiraan mar walba gobolada keliya ma aha imtixaanka meelo badan ayaa meelo badan yaan dhihin meelo yar ayaa weli aysan fursad u helin dawladda inay geeyaan sababta waxaa waaye lama geli karo ardaydaas siyaabo kaleentaa ma arkaysa aan aan aan u qiimaynaa shahaadooyinkooda marka ma ma ma dhacaysa in arday meel kastuu jooga dalka uu ka jooga in waxbarashadii uu soo dhammaystay sababtoo ah awood ayaan u waynay meeshii inaan tagno sababo badan dartood inuusan helin shahaadadiisa taa suuragal maaha marka caqabaadkaas yarar way jiraan because of ma arkaysaa nabadgelyadii iyo waxyaabo kalento oo ma arkaysaa suuragal ay tahay laakiin waan waa waxaan ka shaqaynayno aan aan khibradna ka qaadanayno ka baranayno maalin walba
cabdullaahi cabdullaahi xamar naga soo caafilaa isna daladaha ayuu ka hadlayay wuxuu yidhi daladaha imtixaankan kala qaybgalaya ayaga ardayda idiin soo gudbinaya ardayda daladaha ay soo gudbiyeen waxaa laga yaaba inay ku jiraan arday aan dugsiga sareba soo wada qaadan kuwo waxbarashadooda hoose asaasiga aysan dhisnayn wasaaraddu hubin ma leedahay yes wuxuu ka hadlaya in tayada laga yaabaa ay daciif tahay oo daladaha aysan waxaas dhexgelin xoogle aysan siinaynin oo ay iska dadka iska soo diraan un daladaha horta waa dadka waxbarashada gacanta ku haya khatar ay nugu tahay anaga inaan la shaqayno laakiin waxaan hadda isku waafaqnay waxaan samaysanay shuruudo la rabo muhiim inay tahay in la raaco shuruudahaas waxaa ka mid a marka tanu hadda sheegaya waxaa looga siraad kuran karaa in arday aan afartii sano secondary schoolka looga baahnaa aan soo marin inuusan imtixaanka inuusan imtixaanka ka qayb geli karaynin marka taasna waan waan isla hubinaa annaga iyo iyo iyo daladaha inta badan ayaga systemkooda kusoo hubiya markaas waxay noo soo gudbiyaan annagana waan waan waan sii hubinaa waaya wasiirada waa mahadsanta dib aynu ugu laaban doonaa telefoonada daawadayaasha iyo dhegaystaha si fursadooda su-aalaha ay kugu weydiinayaan ay usii helaan haddaad dib nooga soo birto daawada ama dhegaysta barnaamijka kulanka toddobaadka ee raadiyo muqdisho iyo t v-ga qaranka waxaana marti ku ah wasiirka waxbarashada qofka qadka ku jira halo salaamu calaykum salaamu calaykum walaal magaca iyo halkaa joogto
waxaan joogaa dalkeenay
magaca magaca waa ibraahim cumar ibraahim cafar kor u qaad ee kusoo dhow barnaamijka kulanka toddobaadka ra'yi iyo su-aal wasiirka waxbarashada maxaad weydiin lahayd
waa ra'yi ahaan waxaan u hayaa wasiirka inta badan maadaama uu yahay wasiirkii waxbarashada aad baan u bawaadinaya imtixaanka guud ee dalladaha ay wasaaradda ay qaadayso dalladahana lugta ay kuleeyihiin laakiin waxaa jirto maamulayaasha qaar waxaan aniga ra'yi ahaan usoo jeedin lahaa ardayda marka imtixaanka ay galayaan inaan dhihnaa daarika waa gali kartaa daarika waa iska dhaafi kartaa taas waa tala guud ta kale waxaan dhihi lahaa wasiirka ardayda maadaama ay yihiin dadkii dalka wax ku bartay una bareeray dhibaatooyinka badan hadhow markii ay kasoo qalinjibiyaan jaamacadaha iyo dugsiyada sare in tixgelin la siiyo oo shaqo la siiyo taasaan kordhin lahaa
waayahay waa mahadsan tahay ibraahim wasiirkuna waa uu kaaga jaabi doonaa insha allah qofka kale ee qadka ku jira ayaan jecelahay inaan fursad siiyo halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum qofkaas nama watan qofka kale ee qadka ku jira halo salaamu calaykum halo halo salaamu calaykum
وعليكم السلام معي هسه جبته
محمد من مجال البلدي
maxamed hayes ee bardweyne joogtaa kusoo dhawo barnaamijka kulanka toddobaadka ra'yi iyo su-aal wasiirka waxbarashada marti ku ah
barnaamijyadan oo iskuullada lacagta loo furto in macnaha wax laga qabto
ku celi maxamed waan ka xumahay qofkaasi fursadiisa ma uusan qaadan qofka kale ee ku xiga ayaa jecelahay inaan fursad siiyo hallo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته walaal macaya halkaa joogto
magacaygu waa Axmed xilsi xagee joogtaa
waxaan joogaa degmada wada jir ee kusoo dhawo barnaamijka kulanka toddobaadka ee wasiirka waxbarashada marti ku ah ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagi lahayd
walaal macalin waxaan weydiin lahaa wasiirka een, maadaama wadanka waxbarashada lagu qaadayo een, sanad kusheedka een, waxaan weydiin lahaa maadaama la mideeyey imtixaanka maxaa loo mideyn waayo ka hor manhajka maxaa loo mideyn waayo intaasaan weydiin lahaa wasiirka maxaa la mideynaa
waxaa weydiin lahaa inta imtixaanka aan la mideynin ka hor maxaa manhajka loo mideyn waayo maxaa imtixaanka loosoo hormariyey oo manhajka loo mideyn waayo
wasiirku waa uu kaaga jawaabi doonaa qofka kale ee saddexada indaal ayaan fursad siiyo halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum qofkaas waa uu na maqli waayey Eh, wasiir haddaan eh, ku siiyo waxaa dabcan su-aal kusoo weydiiyey ibrahim oo muqdisho jooga oo ah eh, tixgelin la-aanta haysta dhalinyarada ka qalinjibiyey jaamacadaha dalka gudaha dalkan wax kusoo barta wasaaraddu dabcan gacanta ay ka geysan karto in ay helaan tixgelintooda
aada u mahadsan yahay ibrahim talooyinkiisana waa hoostaan ka xariiqay in dadka dhalinyarada ah ee wax kusoo barta dalka tixgelin la siiyo taasi dal walba aada dunida ka tagto ahmiyaduu siiyaa dhalinyaradooda khaasatan kuwa dalka wax kusoo barto annagana waxaa waaye waxay noo jiraan muhiimad weyn oo kuwa ugu horeeya ah in eh, dhalinyarada aan fursad siino Eh, ma aha keliya wasaaradda waxbarashada laakiin taas waa siyaasada dowladda u taalo Eh, dhalinyarada in ma arkaysaa wadcigooda eh, la bedelo si dalkay u bedelaan Eh, haddii la rabo dalka in horumarkiisa eh, wax laga qabtana waa dhalinyarada ma arkaysaa maalgelinta ugu weyn waxaa la raba in lagu sameeyo ayada Eh, laakiin de waad og tahay wadciga aan ku jirno eh, iyo xaaladda maanta dalka u taagan yahay Eh, in in aada la timaado mashaariic saasoo waaweyn waxay qaadanaysaa waxay u baahan tahay resource badan waxay u baahan tahay eh, waxyaabo badan intaan taas la gaarin in wax laga qabto kiina waa waa waxa hadda aan ka shaqaynayno Eh, dalka in la dejiyo nabadgelyadiisa ma arkaysa la sugo eh, cadaalad la abuuro masuq maasuqa lala dagaalamo waxyaabaha ugu waaweyn eh, waxay la tahay aniga eh, dhalinyarada iyo dalka horumarkiisa caqabada ku waxaa kamid a masuq maasuqa kaasina dagaal xoog leh ayay dowladda ma arkaysa u cilaamisay Eh, marka waxyaabahaas marka laga shaqeeyo waxaan rajaynaynaa in wadciga uu isbedelayo fursado badan ay helayaan dhalinyarada Eh, taasina waa wax eh, aniga wasaaraddeedana muhiimad u ah dowladda oo dhanna siyaasadeeda muhiimadka ah Eh, xirsi oo wadajir nagala soo hadlay asna wuxuu ka hadlay eh, imtixaanka maadaama la mideeyey manaahijta eh, ay kala duwan yihiin maxaa manhaj midaysan loo heli waayo Eh, waa dhab wasiirbo ka hor imtixaanka intaan la mideen in manhajka la mideeyo soomaaliya Yes, ha, waa dhabta waa su-aashiisa waa aaday macmu- macquul u tahay ama logic u tahay Eh, manhajka markuu midaysan yahay keliya unbaa imtixaan midaysan la qaadi karaa laakiin anaga waxaan wadnay eh, eh, arrin parallel ah oo is- dhinac socoto Eh, imtixaanka in asna la mideeyo manahijtana ma arkaysa shaqadeeda ay socoto la mideeyo imtixaanka waa la mideeyey dabcan laakiin waxaa laga mideeyey hadda markaan fiirno soomaaliya oo idil dalkii eh, soomaali soomaaliya ahaa lagama midaynin markaan eh, si kale u fiirino somaliland waxay qaadaysaa imtixaan eh, eh, centralized oo gaar ah Eh, puntland waxay qaadaysaa imtixaan cen- centralized oo puntland ah laga bilaabo galmudug ilaa iyo wadanka intiisa kale waxaan qaadaynaa imtixaan midaysan oo centralized oo gaar ah taasi marka waa tallaabo weyn la qaaday Eh, tallaabooyinka kale oo kusoo xiga hadda waxay noqonayaan in eh, imtixaan midaysan dalkao dhan laga sameeyo taasina waxay ku imaan kartaa imtixaan dalkoo idil marka aan rabno inaan ka qaadno manhajkii in uu midaysan yahay taas waa wax hadda aan ku guuleysanay oo aan daahfurnay maalin dhaweyd manhaj guud oo dalka uu leeyahay laga bilaabo lowicadda ilaa iyo kismaayo waa kaas waxa aan hadda aan aan aan midayn marka hadduu ilaa yidhaahdo sanadaha soo socda waxaad arki doontaa imtixaan centralized oo ma aha keliya secondary schoolka laakiin primary schoolkana inaan asna aan aan imtixaan midaysa ka qaadi doono haddii ilaa yidhaahdo ama hadda wasiir dib ayaan ugu laaban doonaa daawadayaasha iyo dhegeystayaasha si fursadoodii ay u helaan daawadaha ama dhegeystaha qadka ku jira ayaan jeclahay inaan fursad siiyo halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum
asalaamu calaykum salaam waraxmatullah magacaaga halkaa joogta
calaykum calaykum asalaamu calaykum salaam walaal magacaaga halkaa joogto
waa ku maqlaa walaal waxaan joogaa telefoonka la soco nolobaa ku mashquulin magacaaga halkaa joogto
waxaan joogaa degmada beelow magacayga waxaa la dhahaa adiil cabdiqaadir ku celi magaca
magacayga waxaa la dhahaa adiil cabdiqaadir
amiin cabdiqaadir amiin cabdulqaadir intee joogtaa habiil habiil habiil habiil cabdiqaadir habiil cabdulqaadir xagee joogtaa habiil degmada beelow badha baa joogtaa ee soo dhowow kusoo dhowow barnaamijka kulka todobaadka ra'yi iyo su-aal maxaad wasiirka waxbarashada la wadaagi lahayd
okay waa ku dhowahay ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa shaqaalaha dhammaan t v s a t v wasiirka waa mahad celinayaa isagana waxaan leeyahay imtixaanka qaabka loo qaadayo waa qaab saxan oo mataqaanaa oo muddaba aan sideynay oo mataqaanaa oo oo saxan laakiinse waxaan waxaan weydiinayaa wasiirka ardayda oo ku sugan degmada degmada bu'aal oo kaleete oo oo imtixaanka aan gaarin oo mataqaanaa aan gaari karin maxaa macnaha mataqaanaa oo oo maxaa macnaha qorshee loo diyaari
meelaha aan imtixaanka laga qaadayn ee shabaab joogaan oo kale oo ardayda joogtaay maxaa ama degmooyinka aan la gaari karin maxaa qorshe ah oo wasaaraddu ay u sameyn doontaa waa mahadsan tahay qofka kale ee ku jira halo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa magacaaga halkaa joogto
waa ku salaamay walaal magacayga waa axmed cabdullaahi waxaan jiraa wadajir cabdullaahi mia
axmed cabdullaahi axmed cabdullaahi wadajiraa joogtaa kusoo dhow barnaamijka kulanka todobaadka ee ra'yi iyo su-aal maxaadna la wadaagi lahayd waa dhowahay walaalo ku salaamay adiga wasiirkana si khaas baan u salaamay aad baan ugu faraxsanaha horta sida quruxda badan ee maaragtay wasaaraddu ay u shaqeynayso maasha allah waxaan la wadaagi lahaa wasiirka horta dalka siiisa guud ahaan maaragtay hay-adaha ka jiro si dawli iyo si aan dawli ahaynba musuqmaasuq fara badan aa saameeyey laakiin meelaha ka badbaaday waxbarashada ahayd hase ahaatee maalmihii dambe waxaa dareemaynay in waxbarashada naftigeeda ay musuqmaasuq sameynayso waxaa dareemaynay macalimiin qaarkood iyo daladaha qaarkood inay xiriir leeyihiin oo qofkii isagoona dugsi sare soo dhigan ama xitaa iskuul soo dhigan in lacag laga qaad qofkii shahaado la sameeyay markaas loo sameynaayo marka waxaa filaa imtixaankan inuu maaragtay musuq maasuqaas hadda soo bilaabanayo uu maarata difaac fara badan u yahay wasiirkana waa ku bogaadinaya maaragtay wasaaradiisa sida fiican quruxda badan u sameynayso mid waxaa jirta jaamacadaha qaarkood oo hadda maaragtay sameeyo naftigooda noocaas iyagoo qofkii jaamacaddii dhigan in lacag laga qaato oo la siiyo jaamacad maaragta shahaado jaamacadeed jaamacaddaasna ay dawladdii ka diiwaan gashan tahay oo maaragtay magacaas aan ku leedahay marka wasiirkan waa ku bogaadin lahaa naftigiisa inuu baaritaan noocaas sameeyo jaamacada qaarkaa jaamacada qaarkood aan noocaas sameeyo hadda waana loo sheegaa aadan umahadsan wasiirka waa mahadsantah maxamed qofka kale ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum halo waa magacaaga halkaa joogto waa magacaaga halkaa joogto
walaalo magacayga marin baa lahaa denmarkaan joogaa ya
magacayga marin baa lahaa denmarkaan joogaa maryan xagee naga soo wacaysaa
denmark denmark fadlan codka kor u qaad maryan ee soo dhowow kusoo dhowow barnaamijka kulanka dodaadka wasiirka waxbarashada marka ku ah ra'yi iyo su-aal maxaadna la wadaagaysaa
aa wasiirkii walaalo adiga waan waan salaamayaa wasiirka waxaa rabay inaan weydiiyo tirada intaa la egay ardayda imtixaanka laga qaadayo ma ma ba- iskoolaadka bareefadada meesha ka dhisan maa mise wa- waxay dawladdu maxaaye iskoolaad ay gacanta ku hayso su-aasha kale aan weydiina waxa weeye iskoolaadkii maxaaye ay dawladdu lahayd dad bareefada la wada wareegay oo magacyo magacyada xitaa ka bedelay marka iskoolaadkay gacanta ku hayaana taariikhda aanan naqaani aan kasoo baxnay maxaa gacanta ugu jira dawladda assalaamu calaykum waa mahadsantaha maryan wacalaykum salaam wasiir soo dhowow
aada umahadsan tahay waan maqlay dhalinyarada cabdiqaadir haabiil cabdiqaadir oo daydhaba joogo wuxuu noo sheegay maxaa laga damacsan yahay ardayda bu-aal oo kale tusaale usoo qaatay meelaha imtixaanka aan laga geyi karin maxaa ardayda joogto laga yeelaya taas horaan u sheegay ardayda meelaha aan la tegi karin joogto xal ayaa loo hayaa qorshahooda waa la xalin doonaa imtixaan unbay kolba halkaas ku galayaan marka waxaan siin doonaa fursad shahaadadooda ay u helaan taasoo keenaysa kolba in la qiimeeya marka ugu dambeysa shahaadadaasi ay soo soo qaateen iyo wax lamida laakiin waxaa ka yaalo way kala duwan yihiin meelaha iyo qorshayaasha loogu talagalay dadka oo aan fursadda helin imtixaanka dawladda inay ka qayb galaan wixii laga yeeli lahaa laakiin way way isu soo tarayaan waxaad ogaataa sanadkii ugu horreysay ee la qaaday wuxuu ahaa xamad keliya sanadkii labaad meel kale kusoo darsoomay sanadkan waxaa weeyaan waxaa kusoo waxaa kusoo darsoomay meelo kale cusub waxaa ka mid ah meelaha sanadkan kusoo darsoomay oo cusub bakool gobolka la yidhaahdo waxaa ka mid ah buulabirtaa ka mid ah waxaa kamid meelo saas oo kale ah marka uu istaraya waxaan qiyaasaynaa haddii laa yidhaahdo sanadka soo socda in danko idil meel walba ay ay u helayso fursad in ardayda ka baxday secondary schoolka ay helaan in maarkaysa waxbarashadooda la qiimeeyo oo la diiwaan geliyo la kaydiyo natiijadana loo sheegi doono saasaan rajaynaynaa talabaad uu noo soo axmed talaim bay ahayd aada uu noo bogaadiyey arrinta musuq maasuq uu ka hadlay laakiin ha inkastoo yidhi wasaaradda waxbarashada way way way ka runtahay meelaha qaarkood laakiin haddana laakiin ayuu yidhi haddana maarkaysa waxyaaba badanaa jiro horta arrinta musuq maasuqa dee dalkoo idilay ka socotaa cid ma arkaysa ka bed qabtana ma lahan annaga laakiin waxay noo tahay wasaaradda waxbarashada iyo dowladda aan ka tirsanahayba in dagaal xoog la aan la galo musuq maasuqa waxyaabaha qaarkood markii hadda lagu dhawaaqay dowladda ay timid laba bilood ka hor way way yaraadeen haddii kalena qaar way istaageen maalin walbana saasaa looga shaqaynayaa oo wax cusub unbaa ma arkaysaa soo baxo waxa aad dadku ay maqlaanna waxaa ka badan waxa aan la maqlin oo ma arkaysaa intaas dagaalka aan ku hayno oo la kala bedelay ama waxa ma arkaysaa iska istaagay oo cabsi ay ku jirto darteed waxaan rajaynaynaa haddii la yidhaahdo markii xaggeena ay kasoo dhammaato howlahan oo la sameeyo sistemyadii waxaan lagu controli lahaa lagu hagaajin lahaa markaasaa tallaabooyin fiican ee dadku dareemi doonaan dhankaan uqaadnay arki doonaan gabarta gabarta naga soo wacday denmark laba arrin ay ka hadashay iskuullada dowladda maxaa oo dadku iska haystaan maxaa qorshe u yaala wasaaradda waxbarashada iyo arrinta ahayd ardayda galayso ma iskuuladii ma ma kuwii privateka mase kuwii dowladda waxbarashada dalka horta waxaa gacanta ku haya inta badan private marka ardaydu waa ardaydii ay waxbarayeen intooda badan daladaha waxbarashada gacanta ku haya waxbarashada dalka dhowr iyo labaatankii sano lasoo dhaafay laakiin waa markii saddexaad oo hadda imtixaanka shahaadiga ahna dowladda ay qaadaysa taasina waa waa guul weyn aniga say ila tahay marka marka kuma xirno ardayga in iskuulkiisa ama uu private yahay ama uusan private ahayn laakiin waxaa waxa ugu wanaagsan ama guusha ay tahay in imtixaankii shahaadiga ahaa ay dowladda qaadayso ay mas-uul ka tahay taas waana waxaa hadda dhacay iskuulladii dowladda oo lagu jiro taasi aadaan uga xunahay iskuulladii dowladda qaar way baaba'san yihiin cid ku jirtaba ma lahanba qaar waxaa ku jira dad masaakiin ahoo barakacyaal ah qaar waxaa ku jira dad u isticmaalo profit waxyaabo kale kuwa waxaaba ugu roomba loo isticmaalo purpose of waxbarasho kuwaasaaba ugu roomba marka de waxaan ka leenahay siyaasadaan ka leenahay iyadana aan soo saari doono haddii ilaa yidhahda laakiin taas waxay ka mid tahay propertyga dowladda oo iskuullada keliya aan ahayn oo dalkoo idin siyaabo khaldan loo isticmaalayo ama siyaabo aan khaldanayn labadaba marka waxaa kasoo baxaysa haddii ilaa yidhaahdo siyaasad waaya waa mahadsan tahay wasiir qofka kale qadka telefoonada anigu u laabanaya qofka qadka ku jira weliba qeybahooda dambe aan furo siin doonaa halo asalaamu calaykum
halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ma cayaalkaa joogto
إن- أنسة محمد عمر أو جوجت دقمة أسكوي Aniso, eh, soo dhawow afgooda joogtaa kusoo dhawow barnaamijka kulanka toddobaadka wasiirka waxbarashada marka ku ah ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagi lahayd إن لبضب وطاء وغورين عن سلامة وزيرك إن تنحكتا سأشي المحايتا إن وحيواهي waxaa jirto arday soomaaliyeed oo mar kasta dadaasha habeen iyo maalinna ku dhafarta sida ay mustaqbalkooda u horumarin lahaayeen Een, waa sidaa wad ognahay dalalka caalamka waxaa ay nasiyaan manhajooyin waxbarasho oo loogu talagalay ardayda soomaaliyeed waxaa jirto caqabad hortaagan ardaydii dadaaleysay ee habeen iyo maalin ku dhafaysay inay wax akhriyaan dadaalkoodana ay muujiyaan waxaa jiro arday een, dad ay dhaleen dad wasiira ama een, ganacsata ah ilmahoodii in wixii ardaydan kale ay ku dadaalayeen ay ku heli lahaayeen manhajooyinka waxbarasho ay ku horumari lahaayeen inta wax kusoo bartaan dalalka caalamka dalkeena ay ugu faa'iideyn lahaayeen anug aan habeenba wax akrin maalin aan ku dhafin loogu gado ee asigii oo ku baxo waxaa jira musuq maasuq aada u weyn ardayda kalena saameynayo waxaan aragnaa in point four pointy five-ka xitaa uu naga galay dhanka waxbarashada marka mudan wasiir sidee wax uga qaban kartaa arrinta dad badan saameyntaas ku leh
waa tahay waa mahadsan tahay eh, waa wasiirku waa kaaga jaawabi doonaa ra'yigaaga hadaa raacsato
Een, waxaa dadka ka shaqeynaya wasaaradda waxbarashada ee badankooda cudurkaas iyagana saameeyey een, dadka laaluushka ka qaadanaya mudan wasiir waxaan kaa codsan lahaa haddaa qabto dad tallaabooyinkaasi ku dhaqaaqay inaa cuquubad xun marsiiso la-ano qofkii mustaqbalkii wanaagsanaan lahaa waa ay ka baadiyeen waxay u direen meelihii een, waxa faa'iidada laga heli lahaa qof aan asagoo cidihiisi dhex jooga wax qabsan waayo waa mahadsan tahay anise wasiirku waa uu kaaga jaawabi doonaa qofka kale ee khadka ku jira halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum halo Halo. salaam ma cayaalkaa joogto
magacaygu waa xasan axmed oo jooga magaalada muqdisho xasan muqdisho joogtaa kusoo dhawo barnaamijka kulanka toddobaadka wasiirka waxbarashada marti ku ah maxaad weydiin lahayd wasiirka
horta waa salaama wasiirka marka ku xigta su-aasheedu waxay tahay Een, maxaa la yidhahdaa dad baahida baahi baahida gaarka ee oo qabaa jiro sidii noolayaasha oo kale oo dugsiyo dhexe iyo is- dugsiyo sare qaarkooda leh marka maxaa ugu qorshaysan een, qaabka intixaanku u qaadaya
xasan tahay wasiir eh, soo dhawo
Eh, aada u mahadsantihiin Eh, salaantan waa ka guddoomay aniso iyo yarka kale oo ka dambeeyaba xasan Eh, aniso su-aasheeda aad ayay muhiim u ahayd Eh, waana mid dhalinyaro badan iyo dad badan oo soomaali ah oo aan dhalinyaro ahayn ay qabaan Eh, waxayna salka ku haysaa masuq maasuqa deeqaha waxbarasho eh, yar eh, kooban eh, dalku uu helo in la masuq maasuqo aan laga faa'iidaysanin Eh, taasina waxay ka hadashay in ardaydii dadaashay oo aadka u wanaagsaneed aysan waxbarashadii helin oo la masuq maasuqo oo dad kale eh, ay helaan Eh, taasina laga yaabay mararka qaarkood inaan laga faa'iidaysan oo dadkaas la diro aysan ka faa'iidaysan waxbarashadii aan aan dalkiina ay ugu jirto markaas eh, khasaare ugu jirto oo dadka qaarkood waxaan maqalnaa markii meelahaas ay tagaan waxbarashada ay boodi waayaan oo ay sii tahriibaan Eh, qaarkood ujeedaday u baxaayeenba ma ahaynba in eh, deeqaha waxbarashada ay ay ay ka faa'iidaystaan laakiin siyaabo kale inta ujeedooyin kale ay u baxaayeen Eh, arrintaasi arrin aniga aan eh, aad ugu baraarugsanahay waaye Eh, waana wax aan la qaadan karin haddii ilaah yidhaahdo eh, inta aniga aan meesha joogo ma dhacayso ballanna waan qaaday eh, shaqaalahaygana waan u wada sheegay dhammaantood bulshada soomaaliyeedna waan gaarsiinayaa in si cadaalad leh deeqahaas waxbarasho loo maamuli doono Eh, waxaan qaadan doonaa waxaan qaadi doonaa haddii ilaa yidhahdo imtixaan oo eh, dadka ugu horreeyey oo kusoo baxay waxbarashada inkastoo ay imtixaanka kusoo baxeen haddana waan sii hubinaynaa mar kale in qofkaasi aan xataa lasoo masuq maasuqin imtixaankiisii waxaan ka qaadi doonaa imtixaan kale oo aan ku tijaabinayno qofkani inuu eh, u yahay eh, inuu inuu prepared u yahay inuu eh, soo qaadan karo waxbarasho eh, uu dibadda ka soo qaadan karo marka taas waxaa nooga taalla siyaasad oo iyo iyo iyo iyo ujeeddo aan rabno inaan dhaqan gelin haddii ilaah yidhaahdo aan shaqaalahaygan u sheegay bulshada soomaaliyadna aan u sheegay aan basku maasuq wuxuu naga yahay annaga meesha meesha ugu hooseysa ma fiirsan karayno xasan aada u mahadsan yahay wuxuu ka ha- wuxuu ka hadlay dadka baahiyaha gaarka ah dadka ma arkaysa special needs waxaa la yidhaha baahiyaha gaarka ah dadka qabo waxaan eh, horto ku farax gelinaya aan u sheegayaa in eh, siyaasadda waxbarashada draftiga ah aan uga hadalnay dadka eh, baahiyada gaarka ah qaba in baahidooda laga jawaabo Eh, siyaasadda waxbarashada hadda draftiga ku jirtana way arrintaas si fiican u- ay ugu qayxan tahay Eh, annaga waxaan eh, samaynaynaa in dadkaasi gaar ah arrintooda eh, loo loo helo Eh, manhajka cusubna arrintaas si fiican uga hadlaya markay noqoto eh, qaabka wax loo fahansiinayo markay noqoto eh, bugaagta iyo waxaas marka la qorayo illustrationka lasoo qaadanayo in wixii diversity ay ahaadaan Eh, macallimiin si gaar ah loo soo tababaray Eh, ayaa qorshaha noogu jirto in ay eh, ay address gareeyaan dadkaas eh, baahiyaha gaarka ah qaba oo kala duwan Eh, marka taasina qorshe weyn ayay ka leedahay eh, dowladda waayo waa dad ka mid ah dadkii waana waana potential Eh, ma ogin qofka dalkan samata bixi doono meelu meeluu ka imaanayo laga yaabay dadka baahida qaba inuu ku dhex jiro mustaqbalka dadkii dal- dadkan badba- badbaadi lahaa marka saas darteed ayaa ay muhiim tahay in cidna aan la siinin eh, eh, oo la la eliminate gareeyo wax caqabad ah oo qof walba oo soomaali ah uu fursad siin lahay waa inaan waxaas aan aan ka xaaqnaa waa wasiir aada u mahadsantahay sidaa su-aalaha dadka ay kusoo weydiiyaan aad ugu jawaabtay qaybay dambaan ku dhownahay dhowr su-aalood baan rabaa eh, xaggii ku harsan kow waxaad eh, bilow barnaamij ku sheegtay in daladaha waxbarasho ay door ku leeyihiin imtixaanaadka hadda la qaadayo muddana dalkan ay kasoo shaqeynayeen burburkii markuu dhacay kadib hadda dowladda ayaa dalka ka jirta wasaaradda waxbarashadaad wasiir u tahay wasaaradda doorkeeda goormay soo xishanaysaa
Eh, haddii ilaa yidhaahdo sida ugu dhaqsaha badan leh eh, waxay ku xiran tahay dadaalkeenna iyo waxay ku xiran tahay eh, resourceka aan helno iyo waxay ku xiran tahay sidaan u hagaajino systemkeenna iyo waxay ku xiran tahay aragtida iyo visionka aan leenahay iyo waxay ku xiran tahay sidaan ula dagaalano eh, waxyaabaha caqabaadka ah oo ugu weyn- oo ugu weyn yahay masuq maasuqa Eh, marka ugu dambeyso waxaa weeyaan eh, daladaha waxbarashada dadka inta badan way way criticize gareen laakiin aniga si ka duwan aan u dhigayaa Eh, waxbarashada eh, wasaaradda waxbarashada maanta awooddeeda aada ay u yartahay budgetkeenna waa one percent wax la eg haddii markaan wasaaradda miiska kasoo fariistaan idhaahdo wasa- wax- wax- waxbarashada idil waxay noqonaysaa eh, public dowladda la wareegayso waxay la tahay waa mas-uuliyad daro Eh, markii aadan haynin resource aad waxaan ku manage garayso markii aadan haynin wasaarad ku dhisan iyo dad ma arkaysa kugu filan oo aqoon ku filan leh oo waxaan manage garayn karo markii aadan haysanin systems aada raacdo oo wixii aad ku ma arkaysa maarayso eh, waxay la tahay waa markaas waa eh, waa waa mas-uuliyad daro marka waxaan leenahay annaga horta kow hadda eh, ujeeddada ugu mandate-ka aan leenahay annaga wasaaradda waxbarashada ama mas-uuliyadda ugu weyn ee leedahay waa in laga jawaabaa baahida eh, waxbarasho ee dadka soomaaliyeed ee uu dastuur- dastuurka tilmaamayo taasina waxaa weeyaan eh, in waxbarashada laga dhiga mid fudud oo la heli karo ayna tayo leedahay gacan walbo markaas taas ay ku tegayso ujeedadeennii ama mas-uuliyadeennii eh, ayay ayay fiidgaraynaysaa saas darteed yes dowladda in waxbarashada ay gacanta ku hayso ay koontaroosho khaasatan tayada waa muhiim Eh, laakiin waxay la tahay aniga in aan tabarteennana aan fiirino eh, xikmadda aan isticmaalno oo wixii wanaagsan oo socdo aan taageerno eh, wixii aan wax ka qaban karno oo khaasatan meelaha ay muhiimka tahay inaan wax ka qabanno ayna noo sahlan tahay aan ayadana ka bilaabno waxay ku xiran tahay marka hadda sidii aan priority-ga aan u samayno hadda priority-ga aan aan samaynayno noogu horeyna waxaa weeyaan inaan systemka hagaajino eh, wasaaraddii structurekeedii iyo dadkii ka shaqaynayay aan tayadooda hagaajino eh, siyaasadihii iyo shuruucdii iyo qaabkii loo shaqeyn lahay aan hagaajino taas waxay keenaysaa marka inaan maamulkii waxbarashada aan gacanta ku qabanno maamulka waxbarashada haddaad gacanta aad ku hayso eh, tayadii iyo standardskii iyo wixii oo idil markaas dowladda kontroolayso eventually marka ugu dambeysana haddii la yidhaahdo waxa weeyaan awoodoo idin waxbarashadii waxaa gacanta ku qaban doonta dowladda marka wakti ayay qaadanaysaa laakiin waxay ila tahay aniga wuu noo cad yahay meeshaan aan ku socno bishinkeen waa ognahay waxaan qabanaynana waan ognahay marka waan waan ku imaan doonaa inkastoo ammaantu dhankeeda tahay ay leeyihiin daladaha iyo hay-adaha gaarka ah ee gacanta ku haya waxbarashada haddana dhinac kale waxaa jirta dhaliil ku saabsan in mararka qaarkood goobaha waxbarasho ee gaarka loo leeyahay ay dhalinyarada ama ardayga soomaaliyeed ku kalifaan in waxbarashada noco tusaale arday aan awoodin dhaqaalo badan ayaa waxbarashadu mararka qaar waxay ugu xirmaysaa dhaqaale mararka qaarkood waxaa jira dhaqaalo fara badan oo ardayda qaar ee gooba waxbarasho looga qaado marka dhibaatooyinkaa ka jira gooba waxbarashada gaarka ah si xal loogu helo wasaaradda wax siyaasada arrinta ay ka leedan jirta horta caqabadaha dalka haysto aada u badan yihiin haddii lays yidhaahdo hala tiriyo waxa waaye ma ka gayoobeyno waa waa waaweyn yihiin waayo waa dal lix iyo labaatan sano ma arkaysaa ku jiray colaado iyo ma arkaysaa political instability systemyadii ay naga lumeen marka meel walbo aad taabatid dhibaa yaallo waxaas way soconayaan qaarkood sabab sababaha aan soo tiltilmaamay qaarkood aan ka mid ahay awooddii ma jirto resourcekii ma jiro infrastructurekii waxaa lagu samayn lahaa ma jiro kaabayaashii marka waxaasoo idin waa in la dhisaa marka haddii la rabo in wax laga qabto oo si wanaagsan oo systematic wax looga qabto waa in horta la dhisaa waxaan qaabkii loo maareyn lahaa institutionadii lagu maareyn lahaa waa in la dhisaa taasi waa waxa aan wadno waxyaabaha hadda aan sheegay oo qaarkoodna ay dawo u noqonayaan waxa hadda jiro waan ku tagnay oo markii hadda aan yidhahno imtixaan waxaan qaadaynaa centralized ah waxyaaba badan oo meesha ka saaray hoose oo haddii corruption bu uu ku badnaa xagga daladaha meeshuu ka saaraya waayo hadda waa lala soo wareejiy waa lala hubinaya marka manhajkii la mideeyo oo buugaagtii loo loo loo loo dhigayay ardayda laga bilaabo kismaayo ilaa iyo dalka waqooyigiisa meesha ugu xagayso isku buug loo dhigaayo wuxuu ka saaraya waxyaabo kalento haddana meesha kasii saaraya awooddii ma arkaysa wasaaradda oo dowladda ku xiran markay kor usoo kacdo oo resourceka iyo budgetka uu kor u kaco waxaa imaanayo in ma arkaysa haddana waxyaabo badan uu meesha kasii saaro marka waxay la tahay bicawni illah insha allah iyo dadaalkeenna waxaan waxaan ku soconnaa dariiq fiican
su-aasha dhankeyga ugu dambaysa mudan wasiir marka dabcan waxaad leedahay siyaasad iyo qorshe aad ku horgelayso oo qorshahooleed wasaaraddu ay leedahay amaada aada dejiseen qorshahaas in la kordhiyo deeqaha waxbarasho ee soomaaliya ay ka heshay dalalka saaxiibada la ah ama aada raadisaan deeqa waxbarasho cusub si dhalinyarada soomaaliyeed uga faa'iidaystaan inteebo ay ka tahay
deeqaha in la kordhiyo waxaa ka muhiimsan in si wanaagsan loo maareeyo oo markaan imid hadda sanadkan aan wasaaradda imid waxaan ogaaday in deeqa waxbarasho oo soomaaliya la siiyey qaarkood ay dhaceen oo ardaydii aysan aadin waktigu uu ka dhacay sababta ay ku timid waxaa waaye waa si fiican aan loo maareynin yacni awood lagu maareeyo waxaas lagula socdo oo communication lagula sameeyo maysan jirin marka waxay la tahay horta annaga waxaan isku dayaynaa hadda wax alla wixii yaroo na soo gaaray inaan si wanaagsan u maareyno inaan sii kordhino fursadihii oo aan arday badan oo soomaaliyeed aan fursad siino haddii dalka laga heli karayo haddii meelo kale laga heli karo dadka dalalka kaleoo saaxiibadeenahoo la taageeraya aan ka heli karno marka taas qorshaha ma arkaysa waxay ka mid tahay waxyaabaha aan rabno inaan aan hagaajino systemyadeena aan ka hagaajino
aada waa mahadsan tahay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya mudane cabdiraxmaan daahir cusmaan ayuu ahaa oo todobaadkan martida noogu ah barnaamijka kulanka todobaadka ee raadada muqdisho iyo t v qaranka guud ahaan dhegeystayaal daawadayaal barnaamijkii kulanka todobaadka inta ayaan kusoo gabagabeynaya waan u mahadcelinaya dhegeystayaasha iyo daawadayaasha kala duwanaa ee barnaamijka nagala qayb galay kuwii waqtigooda horay ee aan u suuragelin sidoo kale ayaan waa ay mahadsan yihiin intaan barnaamijka kan lamid ku kulmi doono dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo